بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan noo bilaabanayaa biidni illaahi alkariim dersigeennii toban iyo saddexaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi alsharciya waxaannu ku soo jirnay qaybta caqiidada waxaan ka soo hadalnay sifaadka ilaahay u waajiba oo labaatan sifo ah iyo sifooyinkaan ilaahay lagu tilmaami karin oo mustaxiilka la yidhaahdo ayaguna labaatan ah sifada ilaahay u waajibtay ayadana waa ka soo hadalnay oo hal tilmaan ah labaatankaa sifo waanu soo marna weeyaan maxaa yeelay waa sifaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u waajiba qayba ka mustaxiila qayba u jaa'isa ayaan kulli ku soo marna weeyaan caqiidadaas baan soo qaadannay waxaan kaleeto oo ka soo hadalnay sifaadka waa afartii kooba intaa la isku yidhaahdaa waxaan kaloo ka soo hadalnay sifooyinka ambiyada u waajiba ama rususha oo afar tilmaamood ah rususha ilaahay sifaadka u waajiba weeyaan waa afar tilmaamood sida aanu ku soo qaadannay casharadeennii horeeto iyo sifooyinka aan ambiyada ilaahay lagu tilmaami karin waa afar iyaguna iyo sifada jaa'iska ah oo u bannaan in lagu tilmaamo ambiyada ilaahay iyo rusushaba waa hal tilmaan sagaal bay marka noqonayaan sagaalkaa haddii loo geeyo afartan iyo kowdii aan soo marnay konton bay isku noqonayaan weeyaan kontonkaas baan soo marnay haddaba waxaanu qaado doonaa bismi illaahi araxmaani araxiim darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa masalada ah qofka mukallafkaa waxaa wujuub ku ah in uu yaqaano rususha qur'aanka kariimka a lagu sheegay caddadkooda waa inuu yaqaanaa weeyaan wa yajibu calayhi qofka mukallafka ah oo qaangaarka ah dushiisa waxaa wujuub ku ah an yacrifa inuu garanayo alrusula rusushii waa inuu yaqaano rusushii almadkuuriina fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa lagu sheegay tafsiilan min tafsiilin hal hal waa inuu u yaqaano weeyaan tafsiil waxaa la yidhaahdaa mid walba haddii magaciisa lagu soo hordhigo inaadan ku shakinin oo taqaanaa lagaa doonaya wahum rususha qur'aanka lagu sheegay oo qof walbo qaangaarah oo muslima laga doonayo inuu yaqaano alkhamsatu walcishruun alkhamsatu walcishruun walcishriin baan rabaa alkhamsatu shan weeye iyo wal cishriina labaatan weeyaan waa labaatan iyo shan baa la yidhaahdaa qur'aanka inta lagu sheegay oo qof walba laga doonayo marka alkhamsatu waa hadda khabar laakiin wuxuu noo qoray wal cishriina ma soconaysa weeyaan naxwada maxaan ku soo marnay shay godan shay isimka lagu cadfa waa inuu marfuuc ahaado alkhamsatu shan iyo wal cishruuna labaatan weeyaan waa labaatan iyo shan rasuul qur'aanka inta magacoodan lagu sheegay oo nebi aadam ugu horeeyo nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam oo ugu dambeeyo weeyaan laakiin ambiyo badan baa jira rusushu intaa way ka badan yihiin magacooda aan la sheegin maahane wa amaa kayruhum labaatan iyo shantaa kayrkood oo kuwa kale ah fa yajibu waxaa waajib ah calayhi qofka mukallafka ah dushiisa waxaa wujuub ku ah an yacrifahum in uu yaqaano ijmaalan min ijmaalin guud ahaan iyo duuduub ahaan waa inuu yaqaano inta kale waa inuu si duuduub ahaan oo guud ahaan ou u garanayo weeyaan waa inuu ijmaal u yaqaano waxaa looga jeedaa tafsiilka maxaan ku soo marnay yacnii tafsiilka haddii mid kasta loo soo bandhigo waa inuu macnaha waxa weeye nabinimadiis iyo risaaladiisa usan inkiraynin oo u yaqaano ijmaalkuna waxa weeye waxaa looga jeedaa inuu ictiqaadiyo ilaahay rusul badan iyo ambiyo badan oo sidqiya ammaaniya tabliiqiya fadaano ku ku macnaha sifoobay oon la koobi karin in ay jiraan oo aan laakiin magacooda la sheegin in ambiyo badani jiraan rusul badani jirto waa inuu ictiqaadiyo ijmaal baa la yidhahdaa si guud ahaan maxaa yeele magacooda lama sheegin iyo cadadkooda laakiin labaatan iyo shantan qur'aanka magacooda lagu sheegay ee nabi moxamed ugu dambeeyey nabi lasoo diro alayhi rasuul lasoo diro calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi aadamna ugu horreeyey qur'aankii baa lagu sheegay waa inaad halhal u taqaanaa weeyaan amaa inta kale tafsiil waa inuu u yaqaano baa la yidhi sidaas baa waajiba weeyaan waa labaatan iyo shan rasuul baa la yidhi hadda labaatan iyo shanta rasuul ee qur'aanka magacooda lagu sheegay nabiga ugu horreeya nebi aadam baa la yidhaahdaa nebiyullaahi aadam waa basharka dhan nabigii uu ka soo bilowday weeyaan nabigeennaa la weydiiyey can nebi aadam ma rasuul buu ahaa mase nebi buu ahaa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi nacam nebiyun mukallamun nebi lala hadluu ahaa waa xadiis ibnu maajah warinayo nabiga labaad waxaa la yidhaha nebi idriis waa samada lixaad nabi ku sugan weeyaan wa rafacnaahu makaanan caliyan qur-aanka ilaahay uu ku yidhi makaanan caliyan meel sarrayda ayaanu kor yeelna buu ilaahay leeyihi nabiga saddexaad nabi nuux baa la yidhaahdaa waa nabigii qoomkiisa biyaha lagu halaagay waa nabigii kunka sano adduunyada ku noolaa markii konton yacni sagaal boqol iyo konton sanow daaci ahay weeyaan wax yar baa rumeeyey nabi nuux baa la yidhaahdaa qur-aanka waxaa ku jira suurad loogu magac daray nabigaas suuratu nuux baa la yidhaahdaa nabiga afaraad waa nebi huud waa nabigii qowmucaad loo soo diray qowmucaad qolada la yidhaahdo wa amaa caadun qur-aanka in badan ka buuxda oo marka ay ku caasiyoobeen ee ilaahay dabaysha qoomkii uu ku halaagay dabayl aad u daran nabigii nebi huud ahaa iyo intii raacdana waa la badbaadiyey nabiga shanaad nabi saalix baa la yidhaahdaa waa nabigii loo soo diray qowmu thamuud thamuud reer thamuud baa loo soo diray waa nabigii hasha mucjisada ah ee dhagaxa ka soo baxday ilaahay ou siiyey waa nabigii hashii ayada aheeda mucjisada qoomkiisa ay dileen ee markaa ilaahay qaylada malaku jibriil oo ku halaajiyey isagiina waa badbaadiyey nabiga lixaad nebi ibraahim baa la yidhaahdaa waa abulambiyaa waa abu dhabiix ismaaciil nebi ismaaciil aabbihii nebiyullaahi ibraahiim waa nabigii la yidhi nebiyullaahi ibraahiim ummata waaxida jamaaca keligeed socota buu ahaa baa la yidhi waa nabigii dabka lagu tuuray ee ilaahay dabka amar ku siiyey qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahiima nabiga toddobaad nabi luud baa la yidhaahdaa waa nabigii asaga labadiisa gabdhood oo keliya ay rumeeyeen wax kaloo rumeeyo waa la waayey labadiisii gabdhooduu dhalay oo carruur uu ka lahay baa rumayday baa la yidhi nabi luud baa la yidhaah waxaa loo soo diray magaalooyin ilaa toddoba gaadhaya qoom deggan qowmuluud qoomkii faaxishada ka gaadhay dumarka intay iska dhaafaan raggu inay rag aadaan weeye ayay gaadheen baa la yidhi qoom aan xishoon bay ahaayeen ilaahay markii dambe wuu halaago malaku jibriil buu u soo diray magaalooyinkoodii oo dhan baa la fujiyey dhul cirka markay ku dhow yihiin baa sidaa loo soo gediyey wa amdara allaahu calayhim xijaaratan min sijiil dhagxaan naareed baa dusha lagala dhacay allaha naga badbaadiyo qoomkiisii waa la halaagay nabi luud iyo labadiisi gabdhood baa ka badbaaday wax kaloo badbaaday ma jiraan kulli intii kale waa la baabi'ey xataa gabadhii uu qabay sawjadiisii gaalay gaalay noqotay iyagay raacday dadka la halaagay ka mid aheed baa la yidhi qoomk ee nabiga sideedaad waxaa la yidhaha nabi ismaaciil nabiyullaahi ismaaciil nebi ibraahim baa dhalay waa nabiga nebi hadda cajiiba weeyaan nebi ismaaciil baa la yidhaahdaa nabiyullaahi ismaaciil hooyadiina haajaraa la yidhaahdaa nabi ismaaciil nabiga sideedaad buu noqonayaa nabiga sagaalaad nabi isxaaq baa la yidhaahdaa nebi ibraahim baa dhalay hooyadiina saara ilaa nebi ibraahim saara iyo haajare asagaa qabay saara ayaa dhashay weeyaan nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq waa isku aabe laakiin isku hooye maaha isku hooye maaha weeyaan waa macnaha nabiyullaahi ibraahim markuu weynaaday saarana ay waayeel noqotay waa kii ilaahay u bishaareeye ugu bishaareeyey fabasharnaahaa biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yaxquuba ayuu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala gabadha la yidhaha saara waxaan ugu bishaaraynay isxaaq inay dhali doonto isxaaqna yacquub buu sii dhali doonaa nabi yacquubna nabi yuusuf buu dhalay afartan nabiyuu isdhalay baa la yidhaahdaa ee diinta lagu sheegay oo rasuulkeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nabiyun ibnu nabiyin wabnu nabiyin wabnu nabiyin kariimun wabnu kariim wabnu kariim wabnu kariim waa midka wanaagsan oo mid wanaagsan dhalo mid wanaagsan sii dhalo mid wanaagsan sii dhalay baa la yidhaahdaa waa nabi yuusuf waa nabi waxaa sii dhalay nabi iyo nabi yacquub nabi yacquubna waxaa dhalay nabi isxaaq nabi isxaaqna waxaa dhalay nabi nabi ibraahim weeyaan afartan nabiyuu isdhashay baa la yidhaahdaa nabiyullaahi isxaaq waa nabiga sagaalaad nabiga tobnaad nabi yacquub baa la yidhaahdaa hadda isxaaq waxa weeye nabiyullaahi nabi nabiyullaahi yacquub aabihiina waa soo marna waa isxaaq weeyaan nabiga kow iyo tobnaad nabi yuusuf baa la yidhaahdaa yacquub baa dhalay nabiyullaahi yuusuf qur-aanka suurad dhan baa loogu magac daray oo la yidhaha suuratu yuusuf suuratu yuusuf suuratu nuux suuratu ibraahiim suuratu yuunus suuratu muxamed sala allahu calayhi wasalam nabigeenna suurad baa loogu magac daray nebi ibraahim suurad baa loogu magac daray nebi yuusuf suurad baa loogu magac daray nebi huud suurad baa loogu magac daray nebi yuunus nebigii libiruu laqay suurad baa loogu magac daray lixda nabi oo qur'aankaas magacyadooda loogu magac daray baa la yidhaahdaa oo ka mid yaha weeyaan nabiga labiyo tobnaad nebi ayuub baa la yidhaahdaa waa nabiga suuratu saad looga sheekeeyo annii masaniya duru wa anta arxamu raaxibiin nabigii dhahaya weeyaan waa nabiga la imtixaamay oo masaa'ibta lagu imtixaamay oo jirooyinka lagu imtixaamay oo awlaaddiisii inay ka dhammaadaan lagu imtixaamay ee intaasoo dhibahoo dhan ku sabray ilaahayna beddel khayr qaba uu siiyey maxaa yeeley axbaabii qofkii sabra oo masaa'ibta ku sabra ilaahay beddel khayr qaba uu siinayaa sabarka aan ku dadaalno wax walba oo masaa'iba kugu yimaad ogow sabarku inuu kaalmo kuu yahay weeyaan sabarku inuu kaalmo kuu yahay ka warqab weeye nabiga toban iyo labaad waa midkaa nabi ayuub baa la yidhaahdaa nabiga toban iyo saddexaadna shucayb nabi shucayb qolada la yidhaahdo asxaabul ayka ahlu madyan nabigii loo soo diray weeyaan nabiga toban iyo afaraad nabi haaruun baa la yidhaahdaa nabi muusey walaalo ahaayeen nabiga toban iyo shanaad nabi muuse la yidhaahdaa waa nabigii fircoon loo soo diray isaga iyo haaruunba nabiga toban iyo toban iyo lixaad alyasac ibnu aqduub baa la yidhaahdaa alyasac nabiyullaahi alyasac nabigaas nabi cajiiba buu isaguna ahaa nabiga toban iyo toddobaad dulkifli baa la yidhaahdaa dulkifli waa macnaha nabiyullaahi ayuub wiilkiisii weeyaan aabbihii markuu dhintay baa isagana nabi laga dhigay waddanka shaam ayuu deganaa weeyaan shaam hadda waa magaalo cajiiba weeye waa magaaladii ambiyada ilaahay oo dhan iyo cajiibka ku ahaad marka dulkifli waxaa loogu bixiyey wuxuu kafaalo qaaday maalin walba inuu soomanaado habeen walbana salaatuleyl ou u taagnaado dadkana uu caddaalo ku xugmiyo ousanna ka xanaaqin ayuu kafaalo qaaday baa la yidhi nabiga toban iyo sideedaad nabi daa'uud baa la yidhaahdaa nabiyullaahi daa'uud wuxuu ku abtirsadaa nabi yacquub nabiga toban iyo sagaalaad nabi sulaymaan baa la yidhaahdaa waa haddee nabi daa'uud wiilkiisii sulaymaan sulaymaan nabi daa'uud baa dhalay nabiga labaatanaad ilyaas baa la yidhaahdaa ilyaas nabiga labaatan iyo koobaad nabi yuunus baa la yidhaahdaa waa nabigii libirigu ou laqay faltaqamahu alxuutu waa nabigii asagoo ku jira mallayga calooiyo libiriga calooshiis oo baddoo mugdiya ku dhex jira ayuu ilaahay la hadlay fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin markaad ilaahay dulmi ka gasho annaga dhan baa odhanayna laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ilaahow ilaahan adigaahinu ma jiro xumaan oo dhanna waad ka nasahnaatay innii kuntu min aldaalimiin daalimiinta ayaan ka mid ahay ilaahu dulmiga iyo dunuubtaan galna ilaahu noo cafi nabigaasu asagoo halkaa ku jiraa la yidhi ayuu ilaahay u naadiyey fa anjaahu allaahu min alhammi waalkarbi markaasuu ilaahay badbaadiyo hammigii iyo kurbadii iyo dhibku ku jirayoo dhan buu ilaahay ka badbaadiyey marka ilaahay markuu badbaadiyey haddee waxa weeye ilaahay baa nabigaasna doortay oo sidaasba isagana uu ahaa nabiga labaatan iyo labaad nebi zakariya la yidhaahdaa nabiga labaatan iyo saddexaad nabiyullaahi yaxya la yidhahda nebi yaxye waxaa dhalay nebi zakariye nabiga labaatan iyo afaraad nebi ciisa la yidhaahdaa nabiga labaatan iyo shanaad sayidunaa muxamed ibnu cabdillaahi sala allahu calayhi wasalam waa nabigeenni udganaa calayhi salaatu wasalaam wa hwa afdalu alkhalqi cala aliطlaaq waa ambiye makhluuq oo dhan midka ugu fadliga badan wa khaatimu alambiyaa waalmursaliin ambiyada midkii lagu khatimay oo rususha lagu khatimay weeyaan oo asagu khatimayey oon wax ka dambeeyahay aysan jirinin waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaanu soo marnay ambiyada ama rususha ilaahay sifada la yidhaahdo alfadaana inay leeyihiin fadaanadana waa soo fasirno attafadun wa tayaqud lilumuur waa baraarugsanaan iyo caqlibadi iyo fahmo dheeraad ah oo qofkii la dooda xujo ay ku soo dul oogayaan oy ka fasaaxo badan yihiin oo dacwadiisa baadilka bilxujaji alwaadixa ay ku baabi'inayaan ayay leeyihiin ambiyadu taas bay leeyihiin yacni hadda nebi ibraahim markii laga hadlaya ilaahay muxuu yidhi wa tilka xujatunaa aataynaahaa ibraahiima calaa qawmi yacni xujooyin ad adag buu ilaahay ambiyada siiyey fadaan iyo garasho fiican bay leeyihiin hadduu muqafal beliid ahaan lahaa xujo kuma dul oogi karo qofka la dooda waa laga garheli lahaa waxay leeyihiin sidqi baan soo marnay run bay kulligood ambiyadaasu sheegaan hal nabi oo been sheegay weligaa ha isku ictiqaadin weeyaan dembina kama dhaco nebi hebel baa dembaabay qalbigaaga ha gelin ambiyadu ma dembaabaan kulligood waa macsuumiin malaa'igtu ma dembaabaan waa macsuumiin laakiin awliyadu macsuum waay ha isku odhanin waa maxfuudiin waa inaad tidhahdiin weeyaan maxfuudiin weliga ilaahay waa la dhowraa laakiin macsuum maaha waa bini aadam bini aadamkuna gefkuu ka dhacaa weeyaan marka ambiyadu laakiin la mid maaha haddii aad aragto shay dembi u eg nabi ou ka dhacay waa mu'awal bitafsiiri alqur'aan aan ku soo marnay waa inaad ta'wiiliso oo macnihii lagu fasiray aada la aado laakiin dembi ambiyada kama dhaco laa sakiiratan walaa kabiiratan dembi weyn kama dhaco dembi yarna kama dhaco qabla anubuwati wa bacda anubuwa marna dembi kama dhaco weeyaan rususha waxaan kaloo soo marnay sifada la yidhaahdo assidq run bay leeyihiin baan dhahnay beenba kama dhacdaba hadde inay been sheegaani maba dhacaysaba maxaa yeele haddaysan been sheegi lahayn haddaysan run sheegi lahayn baan rabaa soo been kama imaateen khabarka ilaahay ilaa hala raaca baa la yidhi ilaahay wuxuu siiyey markhaati fur oo mucjiso ah mucjisadu waxay macno joogtaa sadaqa cabdii fii kulli maa yuballiqu canii ay ku la macno joogtaa baa layidhi waxay kaloo ambiyadu leeyihiin tabliiq bal magacii sifadii ambiyadu laheed baa qola maanta xoogaysaa markaasay odhanayaan annaga tabliiq baana la yidhahdaa war ambiyada ilaha ceebaysanina ambiye maahidiin sifadaanna adinku ma lihidiin dad waxaad tihiin firqo nin la yidhaahdo moxamed ibnu ilyaas oo hindi hindi hindi ah oo habeen madow inta qarway ku qarway in subax maalin walba la wareego oo jawlo la sameeyo wareeg la sameeyo ayaa tabliiqa aas-aasay asalkiisiiba waxayna wuxuuna ku fekeray in ay ku jirto khayrku in la wareego oo meel la fadhiisan weeyaan qof walba waa inuu inta boorsadiisa qaato haddii xataa hooyadii naftu ka baxayda waa in laga tago haddii zawjadiisu ay dhiban tahay waa in laga tago hadday ilmuhu dhiban yihiin waa in laga tago waa in la wareegaa oon meel la fadhiisanin tabliiqa dadkaasaa soo saaray weeye maahane magac ay xoog hadda ola baxayaane ay ay qaadanayaan ee sifadan ayagu ma lahan sifada ayagu ma lahan weeyaan waxa weeye keli tilmaanta la yidhaha atabliiq waa tilmaan ka mida sifooyinka ambiyada u waajibay sida kitaabku noo qorayo hadda waxaa la yidhaahdaa ambiyadu shayga ayna soo gaarsiiyeen waxaa loo qaybiyaa qismun umiruu bitabliiqihi faballaquuhu kullah walam yaktabuu minhu xarfa qayb la faray ummadda gaarsiiya qismun umiruu bikitmaanihi qayb la faray inaysan gudbinin qismun khuyiruu bayna tabliiqihi wa kitmaanihi faballaquu lbacda wa katamuu lbacd alloo qaybinaa buu leeyahay wey haddii wax la qarinayo oo masalanba ayba nabi ambiyada ka mida wax qarin lahaa ama rasuulkeennu ilaahay wuxuu u waxyooday ou qarin lahaa wuxuu qarin lahay markii nabiga loo waxyooday aayaddan suuratu alaczaab waid taquulu liladii ancama allaahu calayh waancama allaahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka waataqi allaaha wa tukfi fii nafsika ayaddaasuu qari lahay baa layidhi waataqi allaaha wa tukfi fii nafsika ma allaahu mubdiihi wa takhsha annaasa wallaahu axaqu an takhshaah waxay dhaheen mufasiriintu ee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sii qabray in in uu furi doono zawjadiisa zayd in uu furi doono baa la yidhi ayaa loo sii sheegay oo nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam gabadhaa la yidhaha zaynaba bintu jacshi markii uu saxaabigaasu furo rasuulka in la ilaahay u guurinayo ayaa nabiga loo sii sheegay markuu arrintii nabiga u soo bandhigay calayhi salaatu wasalaam ayuu nabigu wuxuu yidhi amsik calayka zawjaka waataqi illaah war ilaahay ka cabsi eh waxa weeye zawjadaada hayso oo ha iska furin buu yidhi nabigu wuxuu markaa ku qariyey naftiisa ilaahay wuxuu ogeysiiyey oo ah in uu nabigu guursan doono marka taas nafteeda ayuu nabi moxamed taasuusanba sheegeen ba hadda wax qarilayaa la yidhi waana sheegayo hadda waa ka u sheegay weeyaan ambiyadu waxay kaloo leeyihiin ammaana oon soo marnay ammaanadu waa in daahirkooda iyo baatinkooda dembi laga dhowray markay yara dembiga markay yaraayeen iyo markay weynaadeenba qabla nubuwa iyo bacdu nubuwa marnaba kama dhaco dembigu weeyaan wa casaa aadamu rabbahu faqawa nebi aadam rabbigiisuu ku caasiyoobo waa baadiyoobay haddaad aragto aayaddaas cisyaankaas ma aha cisyaanka annagu aan naqaano fa huwa macsiyatun laa kal macaasii bay dhaheen culummadu liannahu ta'awalu alamru lisirin baynahu wa bayna khaaliqi yacni arrintu waxa weeye waa arrin kale weeye arrin kale weeyaan baa la yidhi ee ma ahan hadda cisyaan oo markaa waxa weeye ka dhaco dembi ah inay jirayso ma ahan weeyaan marka ta'wiilaaday ka wada sameeyeen calxaasil ayadahaasoo dhan ta'wiilaaday ku sameeyeen waxaan kaloo soo marnay ambiyada sifo kastoo xunna inay mamnuuc ka tahana waa soo marnay oo sifooyinka xun aan lagu tilmaami karin sifadii xun laguma tilmaami karo waxyaabihii macnaha mamnuuca mustaxiilka waa soo marnay sida beenta khiyaanada inay wax qariyaan balaada kuwaasna waa mustaxiil waxaan kaloo soo marnay sifada la yidhaahdo jaa'iska inay tahay sifo kasta oo bini aadamka tilmaamahooda ka mid ah alladii allatii laa tu'addii ilaa naqsin fii maraatibihi bilcaliya oo darajadooda sare ambiyada aan mee aan macnaha aan nuqsaan u keenaynin masalanba alqaflah albalaada laguma tilmaami karo danaa'atu abin wa khanaa ummin hooyada fuxshigeeda iyo aabbo hooseeya ambiyada laguma tilmaami karo xirfad xun laguma tilmaami karo fadaana fadaada iyo qalda iyo laguma tilmaami karo juudaamka indhala'aanta iyo waalida iyo walciy iyo intaa wixii lamida wax kasta oo sifa xuna laguma tilmaami kara weeyaan waa tilmaan oo basharka lagu tilmaamo oo waxaa la ogol yahay wax nuqsaan la yidhaahdana aan geysanaynin weeyaan amaa tii nuqsaan keenaysa maya oo taa lama ogola baa la yidhaahdaa wixii nuqsaanba hadday keenayaan ayada ma la ogola weeye sifaadkaas marka sifo walba oo ka mid a waxaa la rabaa siday tahay in loogu dadaalo oo layska ilaaliyo sifaadka xun oo iyadu aan faa'iidada lahayn in layska ilaaliyo weeyaan oon ambiyada lagu tilmaamin sifaadka xun in layska ilaaliyo caqiidaduna sideedaba yaqiin bay u baahantah qofku inuu yaqiiniyo oo wax fiican ou aamino oo yaqiin ou lahaado weeyaan ayaa loo baahan yahay caqiidadii dadkii waan wanaagsanaa in la aamino ean caqiido baadila la qaadanin ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay qur'aanka meeshii tashbiih oo kale aad ku aragto tashbiiha meeshii aad ku aragto in iyadana la awilo ama maahane la sameeyo waxa la yidhaahdo tafwiid ama ilaahay macnaha loo bandhigo laakiin ijmaalkiisa guud ahaaneed aan qalbiga laga ictiqaadin weeyaan da aragto wayabqaa wejhu rabbika iyo limaa khalaqtu biyadaya iyo tajrii biacyunina iyo walitusnaca calaa cayni iyo qaybahaasoo dhan wa jaa'a rabbuka iyo alraxmaanu cala alcarshi istawaa iyo kulligood wayabqaa wejhu rabbika duljalaali waalikraami iyo yadullaahi fawqa aydiihim iyo yacni wax walba fasir bay leeyihiin weeyaan fasir bay leeyihiin marka taasna insha allahu muxaadaraad gooni ah oo ku habboon maxaa yeeley haddii la yidhaahdo kitaabka ha looga dhex hadlo waxaa imaanaysa yacni wakti dheer inay qaataan baa imaanaysa weeyaan oo iyadu nafteedu ay macnaha dersigii oo dhanba ay qaadato bidcooyinka fikrada xumay qabaan waxaa ka mid ah ilaahay inay ku tilmaameen ilaahay carshiguu xaqiiq ahaan ugu istiwooday wax jirana taasi ma ahan waxay kaloo dhaheen ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mid a gacan iyo yad iyo rijli iyo cayn iyo udun iyo weji iyo istawa cala alcarshi istiwaan xaqiiqiyan iyo waxaasoo kale ay ku tilmaameen waana baadil kulligood qaybo ka mida waxay dhihi jireen jaalisun calaa carshihi ka juluusi calaa kursiyi haada jaalisun calaa carshi waalkursiyu mawdi mawdicu alqadamayn yacni waxa weye waa waxyaabo iska baadila weeye ilaahay jiha in lagu tilmaamo iyo kulligood waa baadil waxaasoo dhami waa caqiido baadila weeyaan jismi ilaahay in loo sheego iyo waxyaabahaas ma la ogola ayaa la yidhaahdaa waa in layska ilaaliyo haddii la yidhaahdo ilaahay waxyaabahaas baa lagu sifayn karaa oo sifaadkaasa loo sugan la yidhaahdo waxaa imaan laheed ilaahay in la yidhahdo makri buu leeyahay sifada la yidhaahdo wayamkuruuna wayamkuru allah wayamkuru allahu marka ma sifa makriya buu ilaahay leeyahy in la yidhahdo sifatu listidraaj buu ilaahay leeyaha imaan laheed sanastadrijhum min xaysu laa yaclamuun iyo nasullaha fa nasiyahum iyo yacni waxyaaba badanoo noocaasa imaan lahaa waxyaaba marka qofku hadduu la yimaado nuuca ah ama uu la yimaado diinta khatar ku ah waxaa imaan karta islaamkii oo dhanba inuu qofkaasi uga baxa baa la yidhi waxyaabaha diinta in laga baxo waajibin kartana waxaa ka mid a shay xaraamahoo xaaraamtiisa lagu ijmaacay oo la xalaaleeyo sidaas zinada khamradoo la cabo liwaadka salaadoo la tukado bilaa wuduu waa lagu ridoobaa qof muslimahoo dhibkiisa la bannaysto ayadoo wax sharciga kuu baneeya la arkin waa lagu ridoobaa xatooyadoo la bannaysto waa lagu ridoobaa shay xalaalnimadiisa lagu ijmaacay ee macluumun min biddiin bidaruura ah haddii la shaygaa xalaashaa la xarimana waa lagu gaaloobayaa sida baaca iyo shiraha iyo nikaaxa iyo shay waajibnimadiisa la sugay oo lagu ijmaacay oo macluumun min addiin bidaruura ah diinta la ogaaday qof walba ogyaha ah sida shanta salaadood haddii la inkiro waa lagu gaaloobayaa ama ragcad siyaada ah lagu kordhiyo ama sujuud dheeraada sekada haddii la inkiro waa lagu gaaloobayaa soonka haddii la inkiro xajka haddii la inkiro weesada haddii la inkiro waa kada ama maahane wuxuu ku shakiyey wuxuu go'aansaday shay inuu sameeyo oo waxyaabihii lasoo sheegay ka mida wuxuu maalanba waxa weeye go'aansaday inuu ilaahay ku shakiyo ilahan ka meengalnay uu gaaloobayaa weeyaan ama rasuulkiibuu ku shakiyey ama qur'aankii qaybahaasoo kaleeto maalanba ictiqaadka riddada caqiidada waxyaabaha qofku aaminoo lagu gaaloobo waxaa ka mid ah sayidina abubakar inuu nabi moxamed saaxiib la ahay qofku hadduu inkiro diinta uga baxayaa baa la yidhi ilay qur-aankaa lagu sheegay id yaquulu lisaaxibihi laa taxsan in allaha macana saaxiibkii nabi moxamed bu ah calayhi salaatu wasalaam risaalada rasuulka haddii la inkirana diinta looga baxaya rususha ilaahon hadda sheegnay mid ka mida haddii la inkiro diinta looga baxaya nabi kasta oo risaaladiisa lagu ijmaacay malaa'igtoo kale haddii uu inkiro oo iyagana la caddeeyey oo malagnimadooda lagu ijmaacay jibriil iyo mikaa'iil iyo ayuu maalan ba inkiray diinta uga baxayaa weeyaan taasoo kalea ka mida baa la yidhi qur-aanka hadduu xaraf ku ziyaadiyo waa la mid iyaduna weeyaan ama rasuushiibuu beeniyey ama nabi ambiyadii kamidahuu beeniyey qaybahaas o ayuu macnaha la yimid ba wey ama nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu wax ka sheegay baa layidhi nasabkiis rasuulka haddii wax laga sheego diintaa looga baxaya ama wuxuu ictiqaadiyey nabi moxamed inuusan quraysh ahayn ama rasuulkiibuu xaqiray magaciisii calayhi salaatu wasalaam diinta uga baxaya aad bay cajiib ulaadaha weeyaan ama qof baa wuxuu ku yidhi masalan ba qof baa qof ceebeeyoo ku yidhi ummi baa tah markaasu wuxuu ugu jawaabay markii ummiyaa tahay lagu yidhi rasuulunaa ummiyun nabigeennuba ummi buu ahaa sidaa hadduu yidhaahdo oo uga jeedo nabi moxamed xaaladiisa yacnii xaalada asagoo ku sugan yahoo lagu ceebeeyey iyo midda nabiga isku mida hadduu u jeedo diinta uga baxaa bay culammadu leeyihiin ictiqaad saddex shay baa horta lagu lagu diinta looga baxaa qowl iyo ficil iyo ictiqaad inta haddaan soo sheegnay iyo ka sii badanba waa waxyaabaha markii qofka uu aaminsan yahay uu diinta uga bixi karo waxaa jirta mar ficilka lagu gaaloobo ficilka ficilka waxaa ka mid a jaamaca qur'aanka oo meesha qashinkaa la dhigo ilaahay naga badbaadiyo waxaa ka mid a sanam loo sujuudo iyo qorax iyo waxyaabahaasoo kaleed iyagoo iska caddahaba taas jaamaca qur-aanka oo lagu istaagaa ka mid a qaybta ugu dambayda oo diinta looga baxa waxaa la yidhaha qowl baa la yidhahdaa aad bay u badanta middaani qof muslima maanta weliba adduunka ku badanta qof muslima haddaad tidhaahdo yaa kaafir diintaad uga baxaysaa haddaad tidhaahdo yahuudi yaa yahuudi qof muslima diintaad uga baxaysaa weeyaan yaa nasraaniyu kirishtaan yahu haddaad tidhaahdo diintaad uga baxaysaa kelimada aad tidhi unbaad ku gaaloobaysaa weeyaan waa qowlka marka lagu gaaloobo culummadu kuwaasa ka mida bay dheheen weeyaan aqwaasha lagu gaaloobo waxaa ka mid aho diinta looga baxo assukriyatu bismin min asmaa'i illaah asmaada ilaahay mid ka mida qofku hadduu ku jees jeeso ayadana diinta uga baxayaa weeyaan waxaa ka mid a al-istikfaafu biamrihi oo wacdihi oo waciidih maalan ba waxaad wuxuuba yidhi low amaraniy allaahu bikada hadduu ilaahay salaada ifaro salaad tuka baa lagu yidhi markaasaad waxaad tidhi maalanba qofkii wuxuu yidhi hadduu xataa ilaahay ifaro tukan maayo qowlkaas oo ku qowlay ayuu diinta uga baxaya qiblada u jeesa baa lagu yidhi kacbadii waa tane markaasuu yidhi haddii qibladu halkaa halkaa xataa ay tahay maa sallaytu ilaahiyaa buu yidhi u tukan maayo ama waxaa la yidhi war khayrkan jannadaa lagu helaahay sidaan sameey wanaaggaan jannaad ku gelaysaahe markaasuu yidhi low acdaaniya allaahu ljannata maa dakhaltuhaa maxaan janno ku falaa buu yidhi haddii ilahay janno isiiyo xataa ma galeen buu yidhi yacni sidaa hadduu yidhaahdo qofka islaamka waxaa la yidhi kelimadaas uu ku dhawaaqu diinta uga baxaya sukhriyada waciidka ilaahay lagu gaaloobana waxaa ka mid uu kitaabku leeyahay an yansibahu tacaala ila adulmi waaljawri ilaahayba wuxuu u nisbeeyey dulmi ama jawru ilahay u nisbeeyey waaba inuu yidhaahdo low akhadaniy allaahu bitarki salaad maa ana fiihi min almarad dalamanii waa xanuunsan yahay maalan markaas baa la yidhi hurniyo waad xanuunsan tahay laakiin adoo xanuunsa ilaahay ka cabso oo tuko oo salaadii samay maalanba ama waxaa wanaaggaas samay cibaadadaas markaasuu yidhi haddii anigoo sidaan u xanuunsan ilaahay salaad i faro oo salaad baa lagaa rabaa i yidhaahdo waaba i dulmiyey ilaahay ilaah baa dulmi dembi iga galay ayuu yidhi maalan diinta uga baxayaa baa layidhi inta kale ku dhawaaqi kale ah ayuu diinta uga baxayaa weeyaan aad bay u badan tahay sidaa kitaabku miisaalinayo misaallo badan waxaa ka mida baa la yidhi alfaadda qur'aanka hadduu tahakum iyo sukriyo ugu dhawaaqo yacnii kibir iyo jeesjees ugu dhawaaqay weel baa biyo laga soo buuxiyey markaasuu aayad qur'aan akhriyo wuxuu yidhi isagoo jeesjeesaya wa ka'san dihaaqa qur-aankiiba ku dheeldheela soo ma ah aayaddu waa macnaha aayad jannada ilaahay ka hadlaysa marka haddii waxa weeye aad jeesjees ugu dhawaaqdo ood weelka biyaha laga buuxiyo qur-aankii ilaahay ayad ka hadlaysa usoo qaato jeesjees ah waad ku gaaloobaysaa weeyaan wuu ku gaaloobaa baa la yidhi ama dad badan oo meel cidhiiriya marayaba u arkay markaasuu aayaddan ka hadlaysa qiyaamadu soo qaatay waxasharnaahum falam nuqaadir minhum axada aayaddaasuu soo qaatay wuxuuna uga jeesaa jeesjeesu uga jeedaa waa iyadana gaalnimuu kitaabku leeyahay weeyaan maxaa yeele aayadda qur'aanka ah waa inaad xurmayso weeyaan inaad xurmayso oodan iskaga on dhawaaqin laakiin aada ogaato macnaha weyn qiimaha ay leedahay ay xambaarsan tahay yacni sidaasuu macnaha ka hadlayaa weeye taasuu ka hadlayaa weeyaan wax walba oo khatar keenaya in laga fogaado ayaa la rabaa darsigeennii toban iyo saddexaad intaas baan kusoo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu